dowlad goboleedka galmudug mudane axmed ducaale geelle xaas madaxa xukuumadda galmudug mudane sheekh maxamed shaashir madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland koonfur galbeed iyo hirshabeelle gudoomiyaha gobolka banaadir golayaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed danjeliyaasha iyo wakiilada beesha caalamka odayaasha dhaqanka culimada siyaasiyiinta ururada bulshada dhallinyarada haweenka saxaafadda dambeyda iyo ciidamada qalabka sida waxaan ku salaamnay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka hore waxaan u mahad celinaynaa kulligeen maamulka iyo shacabka galmudug gaar ahaan reer dhulkamareed sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen ee waasilnimada leh ee aadka iyo aadka ay noo tuseen qalbigooda iyo dadjaceylka ah iyo soomaalinimada iyo wadannimada ay noo tuseen aad iyo aad yaan uga mahad celinaynaa soo dhaweyntooda wanaagsan sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa maamulka iyo shacabka degmada cadaado oo martigelisay maamulka galmudug qayb weyna ka qaadatay duroositiinkii galmudug ay soo gaartay soo gaarsiiyeen heerkan aan maanta joogno aad iyo aad way mahadsan yihin intaas kadib maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin aan u fadhino aan maalin u fadhino goobtan dhamaystirka duroositiinta ama hesisiinta maamulka galmudug iyo ahlusunna waljamiica ee lagu saxiixay magaalada muqdisho sanadkii la soo dhaaftay december labaatan toddobadeedii soo waxaan lahaa toddobadii december labada kun iyo toban toban sanadkii lasoo dhaaftay waa maalin reer galmudug ay ka baxayeen kala qaybsanaanshaha iyo colaad iyo colaadaha ka jira dagaalada dagaalada muddo dheer heshiiskan maanta waxay muujinaysaa inay tahay guul kulli u soo horeysay keliya ma aha galmudug ee ummadda soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed waa mid albaabada u furtay nabadda wadajirka iyo waxwada qabsiga reer galmudug mudayaal iyo marwooyin heshiiska aan maanta dhammaystirayno waa mid ku yimid dirteel siyaasadeed iyo tanaadul ay la yimaadeen madaxda labada dhinac oo ugu horey ugu horeeyo madaxweyne xaas iyo sheekh maxamed sheekh maxamed kaasir waa mid labada dhinac ay uga tanaaduleen qayb ka mid a xilalka ay hayeen waxa weeye waa waxaan hore loo arag siduu sheegay madaxaad awoodiisii wuu dhimay sheekhshaabirna awoodiisi waa ka tanaaduleen marka waa cashar kulligeen ay tahay inaan wax ka baranno heshiiskan wuxuu soo maray si dheer oo ay ugu horeeyeen in loo kala dadqaado labada dhinac waxaa jiray shirar ka dhacay dalka guryihiisa iyo dibadiisa oo uu isugu soo dhaweynayay ahlusunna wajamiica iyo gowrgoboleedka galmudug waxaan uga ma si gaar uga mahad celinaynaa dhinacyadii heshiiskan ka soo qaatay soo fudeeyey ay ugu horeyso dowladda dbuuti iyo ururka goboleedka iigas dowladda waalahena dabuuti mar walba ay arkaan inaan dhufinayno waxay ku dayaan garsada qabtaan waa inaan si gaara ugu mahad celino iyo urur goboleedka sida gaarkay ku xisaameen ee igas waa maasakii waaye heshiiska maanta waa mid bilaawo oo u baahan in la sii wado lana qanciyo cid walba oo wax tartani wax wax tabanaysa inaan qancino oo aan ugu tagno meelahooda si aan u dhisno dowlad goboleedkan aan u xoojino ee uga shaqeeyaan horumarkooda ee uga shaqeeyaan xesiiska maanta waa mid bilaa waa xusaan sheegay waa inaan cid walba aan u tagno dhamaystir ma aha hawshu hadda inoo bilaaba waxaan rabaa qof walba inuu qeybtiisa ka qaato kanaankunkaan bilowdana aan sii wadno hadduu eebo yidhaahdo heshiiskan maanta hore loo seexay wuxuu gobolxaad u ahaa in la isku daro labadan maamul iyo labada ciidan oo anugu ammaanta soo arkay si ay ula dagaalaan ay u cirtiraan qolooyinkan khawaariijta ummadda soomaaliyeed dhibka ku haysta oo aan uga horayno meelaha ay haystaan ku hareen dowlgoboleedkaas galmudug ma xamili karto inay isugu isugu isugu darsanto culays colaadeed iyo mid dhaqaalo xumo inay isugu darsanto waxaan markaasi u nahay intaan soo soconnay sidii u burbursanayd jidadkii la dhisay shaqada ka hor labaatan todoba sano inaan waxa laga qaban oo meeshii loogu talagalay in loo socdo nusaac ay qaadanaysa in loo socdo saacado saacado fara badan mudarayaali mar weyin dowladda federaalka ee soomaaliya waxay diyaar u tahay inay gacantooda ka siiso dowlad goboleedka galmudug sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskan loona dhisi lahaa hay-adaha maamulka iyo kaabiyaasha dhaqaalaha loona horeyn lahaa degmooyinka ka maqan ka maqan gacanta galmudug siduu habeen buuxdana loogu samayn lahaa ciidamadeeda waxaa lagu baaqayaa dowlad dowlad goboleedyada derbiga la'a ee puntland iyo hirshabeen inay iyaguna sidii la sheegay ee kaalin mugle ka qaataan dib ushisiinta dadka waalahooda oo muddo dheer colaada ku jirin saas darteed waxaan u magacaabaynaa hadduu eeba yidhaahdo guddi dibweysiinah uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo dibweysiinta hadduu eeba yidhaahdo ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka gaar ahaan deeqbixiyaasha inay ka qayb qaataan taalogelinta heshiiskan iyo dibdhiska hay-adaha ugu dambayntii heshiiskan waa mid u baahan in maamulka iyo shacabka galmudug ay gacmaha qabsadaan iska iloobaan waxyaabihii horey u dhex maray si wasiir ahna uga meel dhalayaan heshiiskan taariikhiga ah una wada soo wada jeestaan dhismaha iyo horumarinta gobolkan oo runtii dibdac weyn ku dhacay labaatan iyo todoba sano uu soo dhaafay walaalayaal wamaasadiii waxaa noo falana inaan dhaqangelinno dibwejisiinta soo maaha soo badan maaha annana waana naga balan inaan gacan siino asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu